maamulka degmada garawe ayaa daafuray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey degmada garawe mashaariicdan ayaa waxaa ka mid ah wadooyin laami ah laba buundo iyo dhareen lagu sameeyey laamiyada mara barxadda garawe cabduqaadir maxamed maxamuud duqa degmada garawe ayaa sheegay in mashaariicdan ay muhiim u tahay quruxda caasimada puntland
ilaahay baa mahad iska leh maanta warkeenu waa kooban yahay waxaanu isugu nimi inaynu aynu shaqada aanu wadnay oo muddada ku soo jirnay inaynu aan furno maanta muhiimaddan waxaa weeye marka dhowr qodob waxaa ugu horreeya marka hore inaan samayno waxa la yidhahdo isku tashi oo dadka shacabka ahi iyo dowladduba ay wada shaqeeyaan shacabkuna bilaabaan isku tashiga ay la soo baxaan waxay qaban lahaayeen qodobka kaleoo muhiimka waxa weeye oo inaan dareentaan ah wixii aan helno inaan ilaashanno maxaa yeelay wixii aad hesha haddaadan ilaashan waxaad dhici doonta wixii inay kaa hallowdo hadda waxbaynu qabsannay soo maah waxaan u baahanay inaan ilaashanno saxarka iyo qodaxdaba ka ilaalino waa muhiim wey arrintaasi ogaadana qodobka kaloo muhiimka waxa weeye inaad dareentaan ah shaqada maanta barxadda laga qabtay ama shaqooyinka inoo socda boqolkiiba soddon lama qaban shaqadii waa inoo hartay hadda waxaa loo sii furayaa ma aha in shaqadii dhammaatay waxaa loo sii furayaa in dadkii shacabka ahaa oo aan aad uga mahad celinayo dulqaadka ay sameeyeen intii shaqadaani socotay dadka maqaaxyaha iska lahaa dadkii dukaamada iska lahaa iyo dhammaan dadkii runtii ka shaqaysan jiray barxaddan iyo eryadeeda waxaan uga mahad celinayaa sidii wanaagsaneed oo dulqaadka lahayd oo sharafta lahayd oo u dulqaatay inta shaqadu socotay qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey mashaariicdan sida geedii oo kale degmada garowe bay u baahan tahay oo ciil u qabta ayaa soo dooro oo waxa weeye noo keen kuwo kaloo sida geedi kuwaalati leh weligay degmada garowe kuwaalati leh maanta aan arko dad kuwaalati leh oo degmada leh oo lahaansha ka muuqata la yimi maasha allah aad baa u mahadsan tahay waxa weeye guddoomiyaha shalay adugu haddaa ii keentay maanta codkaygiibuu ku yimi carrada waxaan u sheegayaa shilimaadkii iyo canshuurtii aad waxa weeye aad bixinayseen waxa weeye kolley dee waa aragtaan meeshay gashay waxaan soo jeedinayaa inaa horta aynu waddooyinkeenna iyo aynu ilaashanno iyo bilicdeenna dhammaanteenna aynu ka qayb qaadanno sidii waxa weeye aynu u quruxsan lahayd magaaladeenna caasimaddeenna waxqabadka dawladda iyo horumarkii dadweynaha shacabka dhismihii horumarkii ganacsigii waxa ka hormaray waxqabadkii dawladdu ay samaysay baa wuxuu ka hormaray dadweynaha maaragtay horkaciisii oo aad u dhismay magaalada u dhiseen dawladdu aad u dhistay u qurxisay u samaysay waddooyinkii birishadii meelo kasta oo maarata wixii biyo bulshada u baahnayd sii qadintay iyadaan weli dadweynihii soo gaarin magaalada garawe ee caasimada puntland ayaa sannadihii la soo dhaafay waxaa ka socday hormarro dhinaca bilicda ah